waxaana wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa madasha sigisi oo aalaaba ah war qurbojoog aad u fara badan oo daclada adduunka ay si toosa ugu xiran yihiin aalaaba madasha sigisi oo ah madal soomaalida ay ku kulanto oo mar walba soo gudbiso waraysyada xasaasiga ah oo ku saabsan arrimaha soomaalida waxyaabaha ay madal sigisi oo soo gudbiso waxaa kamid ah arrimaha bulshada arrimaha caafimaadka iyo wax walba oo quseeyo guud ahaan bulshada soomaalida waxaa si toos ah khadka ugu jiro weriye madax bannaan oo ku sugan magaalada boosaaso cabdiraxmaan kusoo dhawow madasha sigisi cabdirasaaq aad waa maxsan tahay waan ku dhowahay maxaa ka socda magaalada boosaaso saacadan hadda aad la hadlayso oo bartamaha magaalada boosaaso ah ku sugan tahay runtii magaaladu ma ahan sidii maalmihii hore maanta mudaharaad ayaa ka dhacay mudaharaadkaasi wuxuu ku salaysnaa markii hore qaab nabad ahaan ayuu ku bilowday laakiin ciidamada ammaanka ayaa waxay sameeyeen in sidii shacabka ay xabad ku furaan halkaasi khasaare ayaa ka dhashay marka saxaafadan looma ogoleyn inay goobta booqato lama ammaankuna kama aysan hadlin oo way in warbixin ka bixiyaan xaaladdu marka xaaladdu waxay iska tahay dadku waxay ka mudaharaadayeen qaab nabad ayay marka hore mudaharaad ku bilowday mudaharaadkuna wuxuu ku salaysnaa in qaar kamid a beelaha oo saddexdii bilooda udhaysay arrimahan waday ay qaab abaabulan oo nabad ku salaysan ay u bilaabeen laakiin ciidamada ammaanka ayaa xabad ku furay taasi ayaa keentay inay khasaara ka dhalato sida sida warbixinada aan ku helayna wasiirka duulista hawada xaaji saarax oo hore wasiirka maaliyadda uu ahaa xilkaasi uu iska casilay kadib markii uu sheegay in beesha uu kasoo jeedo si xun loola dhaqmay oo ahayd beeshan maanta mudaharaadka dhigeysay waana ay ka cabanayaan qaabka loo bixiyo shaqooyinka gobolka bari oo dhammaanba laga qaaday xidalkii ay beeluhu ay lahaayeen oo waxaana ay ku doodayaan in wixii ay xaq u lahaayeen gobolka aysan ka helin oo dad gobollo kale ka yimid dawladdu ay u dhiibtay waa sida ay u dhigeene marka arrimahaas ayuu mudaharaadku ku salaysnaa waxaana xusub mudan in ilaa iyo haad uu yahay mudaharaadku mid meela magaalada qaar kamid a ka socda laakiin waxaa loogu baaqay dhammaanba shacabka in mudaharaadka ay joojiyaan aana ku aynay ku bedelaan qaab wadahadala waxaa xusub mudan afar maalmood ka hor in dhalinyarada gobolka kasoo jeeda gaar ahaan beelaha maanta mudaharaadka dhigayay dhalinyarada ku sugan maalin dhaweyd ay sameeyeen shir ay la qaateen odayaasha kasoo jeeda beeshooda oo ay u sheegayeen in dawladda loo gudbiyo in wixii xaq gobolka ugu lahaayeen aysan helin xeelkii hayeenna laga qaaday dad kale loo dhiibay ciidamada ammaanka ayaa gurigii shirka uu ku socdo tegay waxaana ay soo xireen dhalinyaradii ay islahaayeen markaas shirkii way abaabulayeen marka dhalinyarada qaar kamid a waa la kulmay waxa ay ka cabanayaan arrinta ay wax sida ay wax u socdaan qaabka shaqaasiinta ayay kasoo horjeedaan oona arrimaha keenay in mudaharaadkan uu dhaco khasaarona uu ka dhasho waa mahadsanta cabdiraxmaan arrimo badan baa ka hadashay oo qodoqodob baan ugeli doonaa wasiirka duulisiiyo hawada oo hadda beesha uu kasoo jeedo oo mudaharaadka hadda qayb ka ah baa iscasilay arrinta ma arrin rasmi ah oo warbaahinta hadda uu usoo bandhigay inuu iscasilay runtii saaka ayaan booqasho ku tegay qaybaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay si xog hoose ayaan arrinta ku helay sida aan la wada soconaba meel kasta oo soomaali ay degto gobol kasta qabiil ayaa dad badan oo markaasi loo tiriyaa inuu inuu ku yahay qabiilka awoodda kule laakiin taas xogta waxaan ku helay kadib markii aan saaka booqasho kala duwan aan ku tagay boosaaso gudaheeda oo aan waraystay odayaasha beelaha mudaharaadka dhigeeya oo aqlabiyada gobolka bari iska leh marka waxay ii sheegeen in wasiirku kadib markii xashir ay la qaateen odayaasha beeshiisu inuu xilkaasi uu iska casilay laakiin weli warbaahinta looma soo gudbin loomana sheegin iscasilaadaasi balse xogtan ayaa waxay tahay xog hoose maantana mudaharaadyadu waxa ay ku salaysnaayeen arrimahaasi oo wasiirka laftirkiisu aad u malaynaysa inuu ku raacay beeshiisa kadib marki uu sheegay in qaab xun loola dhaqmay beesha uu kasoo jeedo iscasilaadiisu arrimahaasi ayaa ku timid mudaharaadkuna wuu ku xigay khasaarahaasina wuu ka dhashay oo sida la sheegayo nin caan ahaa oo aada loo yaqiino gobolka loogu yaqiina iyo maanta askartu xabad ku fureen kadib markii uu askarta ku codsaday in shacabka si nabada ay ula dhaqmaan ayaa waxa ay keentay in askartii isagii ay xabad ugu jawaabaan marka isagiina goobta ayuu ku dhintay sidaa warbixinta ku helayo xiriiro kala duwan oo aan la sameeyey dadkii ka agdhowaa ee ehelkiisa ah waxay ii sheegeen ninkaasi in askartu si xaq daran ay u dishay oo isagu uu codsaday oo keliya in shacabka mudaharaadaya si wanaagsan loola dhaqmo marka ninkan hadda caanka gobolka ka ahaa oo magaalada boosaaso khaasatan oo askarta rasaas ay ku fureen magaciisi ilaa hadda ma la ogyahay magaciisa weli si rasmi uma aanan helin dhowr qof ayaa laisku qaldayaa waxaana la sheegay xajirta laba nin oo la sheegiyo oo isku magac dhow laakiin weli si rasmi warbaahinta umaysan xogtiisa u helin xiriir aan la sameeya dadka uu ka agdhowaa ninkan oo isku isku shaqada ay ahaayeen oona kamid ah ganacsatada gobolka waxay ii xaqiijiyeen inaysan haatan wax faahfaahin aysan bixin karin maadaama ay mashquulsan yihiin magaaladuna si ay uqasan tahay qof kastoo su-aal weydiisaana maanta boosaaso waxaan umalaynaysaa inuu kasii cararayo su-aasha jawaabteeda oo taasi waxa ay ku dareensiinaysaa hawsha gobolka ka taagan madaxweynihiina uu ku sugan yahay marka xogtiisa oo dhamaystiran iyo waxyaabuhu qaban jiray iyo taytalka uu dhalinyarada gobolka ama ganacsada uu ka hayay gadaal ayaan kasoo gudbin doonaa waa maadsan taha abdirmaan laakiin si guud hadda dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha magaalada boosaasoodda ay la hadlayso oo magaalada ku socota waa sidee waa iska caadi jawigu si caadi ayuu soo socdaa oo meesha magaalada uu mudaaharaadku ka dhacay ma ahayn magaalada gudaheeda xad ka mida magaalada ayay ahayd oo beesha ay degeneyd haatana waxaa la sheegayaa goobtan
waa waa waa qeybtee qeybta hadda mudaaharaadka oo saameyntuu ku yeeshay oo ka dhacay qaybta qaybta controolka qaybta controolka magaalada laga soo galo weeye marka xaafadaasi runtii waxaa la sheegayaa xaaf xaafada ma xaafada magaceeda xaafada waxaa la yidhaahdaa masjid faadimo aaga masjid faadimo ayaa la yidhaahdaa oo ajuuka ayay ku magac ku magacdeerta waa xaafadeen xaafadaha magaalada horeysay ugu weyn uguna horeysay marka la fiiriyo waxay tahay meel istaraatiijiya afar doorna waa lagu magacaabaa marka waa xaafado isku dhow hotel weyn oo waxaa ku yaala halkaasi caana oo sabax la yidhaahdo dhaba kale waxaa ku yaala hoteella caana oo halkaasi shirarka beeruhu ay ku qabsan jireen waana meesha hawshu ay ka bilaabatay oo loogu galayo oo ku shiraya cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waraysigan aad siga siinaysid ninka wasiirka duulista hawada oo oo beeshiisa hadda mudaaharaadka oo qeyb weyn ay ka tahay oo oo warbaahinta loo dusiyey inuu iscasiri doono magaciisa wasiirka shire xaaji faarax wana wasiirka wuxuu usoo ahaa maaliyadda waana nin ganacsatada gobolka ugu waaweyn marka la fiiriyo iscasilaadiisa waxaa runtii la sheegayaa in jawi bedelan ay magaalada ka abuuri doonto oo sida warbixinta aan ku heliyay waxaa jirta in qaar kamid a beeraha gobolka bari kasoo jeeda xilalka ay kuleeyihiin dawladda la qorsheynaya dhammaanta inay iscasidaan hawshaasi gobolka bari haddii ay arrintaasi dhacdo dawladda dhabarjab xoogan ayay ku noqon doontaa marka waxaa la sheegayaa in waanwaan ay socoto arrimahaasi lagu xalinayo laakiin nabaddoonada beelahaasi kasoo jeeda gebi ahaanba arrintaasi waa ay diideen inay soo fadhiistaan gubasha wada hadalka cabdiraxmaan laakiin dad badan ba waxay isweydiinayaan maadaama madaxweynaha intuusan xamar u dhoofin oo arrintan dhinacan eelaboorka boosaaso oo caalamiga ee ka kacday oo beelihii ay intaa jeer oo cabasho ay muujiyeen madaxweynaha si gaargaara oo la kulmeen oo degan boosaaso oo uu haddana boosaaso madaxweynuhu uu ku sugan yahay dhibaatada intaa saameynta la eg oo wasiirka duulus hawadu isku casilayo maxaa arrintan kale say kula tahay runtii odayaashu waxa ay ku cabanayaan oo ay kacabanayaan dadka ka sokeeya madaxweynaha runtii inta badan soomaalida waxaa dhacda mas-uulku haddii uu xun yahay ama wanaagsan yahay marka waxaa leeyahay inta ma ahaan laga tisaa laakiin waa dadka la shaqeeya ama dhanka warbaahinta ha u qaabilsanaadaan ama dhanka odayaasha dhaweyntooda ha u qaabilsanaayeen ha u qaabilsanaadaan cabashada ugu xoogan halkaas ayay ka imaaneysa oo qaar kamid odayaasha oon maalin dhawood la kulmay waxay leeyihiin dadka la shaqeeya ayaa waxay yihiin dad runtii aan anaga cabasho badan ka muujinayno oo waxa laga yaabaa kulanka laba maalmood la qorsheynaya in shan maalmood kadib loo gudbiyo mar xogtii ay dhamaatay hawsha halkaasi dhalinyaradii gobolkuna iyagu ay ka warsugayaan odayaashii odayaashiina waxay sheegeen in arrinta iyagu ay ka daaleen oo aan arrintii la gudbinin oo aan arrintii sidii saxa ahayd lagu talagalay aan loo gudbin marka waxyaaba badan baa isla dhaafsan ama dhan nidaamka dadka soo dhaweynta uqaabilsan madaxweyne ha ahaadaan ama dhan warbaahineed ha ahaadaan laakiin runtii haatan waxay umuuqataa xaaladu ma ahan jawigii hore lagu yaqiinay ganacsiga boosaaso inkastoo caadi u socdo haddana siyaasadda aad baa loo falanqanaya arrimahan ayaa aada looga hadlaya dhanka kale waxaa jirta warar hoose oo helaya ku saabsan in isla beelahan kasoo horjeeda madaxweyne gaas ay qorsheynayaan mudaaharaad ay uga soo horjeedaan heshiiskii uu dhawaan kusoo galay magaalada muqdisho inkastoo uu sheegay inuusan heshiiskaasi saxiixin haddana qaar kamid a xildhibaanada gobolkan kasoo horjeeda ee puntland ku jira ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne uu si cad u khiyaamay shacabkana uu been u sheegay lana qorsheynayo in mudaaharaad arrintaas ku waasan ay dhigaan
cabdiraxmaan waa inkastoo hadda arrimahan muddo warbaahinta dadka soomaalida oo qurbo joogta oo si toosa qadkan meelo kala duwan kaga jiro iyo guud ahaan warbaahinta soomaalida kala socon doono waraysigan hadda aan qaadayno si guud haddaa u eegtid madaxweynaha culayska madaxweyne gaas waa waa dareensan yahay oo markuu intuusan boosaaso ka duulan oo shirkii xamar uusan kaga qeybgelin madasha wadatashiga qaranka soomaaliya mudaaharaadka mudaaharaadadan laga soo horjeedo oo cabashooyinka ah boosaaso waa ka taagnaayeen wuu soo noqday weli arrimihii waa taagan yihiin madaxweynaha dhinaciisa marka la eego asaga ma dareensana miya culeyskan hadda taagan oo magaalada boosaaso ka taagan
wuu dareensan yahay laakiin weli dawladdu ma aysan ka hadlin arrimahani maadaama arrin cusub ahayn waxaan la sheegaya arrinta mudaara waxay badan tahay arrintii muqdisho uu kula soo kulmay taasi ayaa xalinteeda weli ku jira laakiin haatan aysan soo kordhay wuxuu yahay mid runtii laga warsugayo qaabka u xalin doono si uu u wajihi doono la sugayo inay noqoto qaab wanaagsan odayaasha qaar kamid a gobolkan waxay ku baaqeen sinimada lagu dhamaystiro laakiin mid kamid a odayaasha xiriir la sameeyey waxa uu ii sheegay inay waxan yihiin qaabka askarta ee shacabka mudaharaaday ay xabadda ugu fureen khasaaruhu uu ka dhashay taasi ayaa waxay tahay buuri mid aan ilaawi karin laakiin wax kastaba waxa ay ku baaqayaan in si nabada oo walaaltinimada ku jirto hawshan loo galo odayaal loo xisaaro inay madaxweynahan la kulmaan arrinta la xaqiyo dhalinyaradan dhibaatadu ka dhalatay ee qaar kamida la sheegayo in xilalkii hayeen inti laga qaado dadka loo dhiibay iyaguna ay ku andacoonayaan dadkii shaqada xaqa u lahaa ayaan nahay marka arrimuhu runtii waa arrimo fudud laakiin haddii lasii fogeeyo way fogaan karaan waxayna u badan tahay in arrintan si dhaqsiya loo xalin doono maadaama gobolka bari uu muhiim ka yahay maamulka uu muhiim ka yahay marka la fiiriyo maamul goboleedka puntland dhanka ganacsiga iyo isu socodka iyo dhaqaalaha ugu badan uu kasoo galo marka arrinta waxay banaan doontaa in la xaliyo
waa garta cabdiraxmaan kacdoonkaan boosaaso marka hadda ka socdo markaan ka tagno arrimaha guud oo puntland ka jiro oo dhinaca federaalka aan u beerno waa tii dowladda puntland ay tiri four pointy five cabdiweli gas ma aqbalayno waxaa la sheegayaa in shir uu garoowa ka dhici doono four pointy five-ka ee lagu diidan yahay mudaaharaadyaha dhacay si guud markaad arrinta u fiiriso hadda shirkii midooda africa oo adisababa ka dhacay igad oo ayadoo warbixino soo saartay dareenka dadka guud ee reer puntland arrimahan hadda uu madaxweynuhu usoo qaado uu leeyahay four pointy five anigu ma aqbalayo dad siyaasiyiin ay leeyihiin four pointy five waa saxixay hadda arrimuhu oo gobolkan hadda maamul goboleedka puntland si guud haddaa ugu waranta magaalooyin kala duwan dadka aragtida ay qabaan sidee tahay
runta aragtida guud waxay tahay in uu heshiiskan uu saxiixay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo goobjoog ka ahaa gobolkana kasoo jeeda dowladda federaalka soomaaliyana ku jira gobolkana u matala ayaa waxay si warbaahinta ugu sheegeen muddo kadib markii la qarinayay in madaxweynuhu uu saxiixay heshiiskaasi qalinkana uu ku duugay dhanka kale isagu waa mushaarac oo xilka doorashada soomaaliya ayuu u taagan yahay marka la fiiriyo guud ahaan jawigiisa uu yahay waxaa jirta in madaxweynuhu uu soo laabtay shacabkana uu u sheegay inuusan saxiixin heshiiskaasi nidaamka four point five ee qabaa-ilka soomaalidu ay wax ku qaybsan jirtay muddooyinka ugu dambeeyey laakiin waxaa jirta warbixino hoose oo nalayo ku saabsan in dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland wadahadalka arrintaasi ku aadan loo xilsaaray madaxweynihii hore cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamed faroole iyo cali xaaji warsame wasiirka hore waxbarashadaha labadaa nin ayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas sida warbixinta ay sheegaysa oo u xilsaaray in wadahadalkaasi ay ka qayb ahaadaan labaduba garowe ayay ku sugan yihiin shalay mar aan telefoonka galownimadii aan kula xiriiray dadka garowe waxay sheegeen arrintaas inay tahay arrin boqolkiiba sideetan loo badinayo labada masinin in ay noqon doonaan labada dhexdhexaadintaasi geli doona laakiin guud ahaan marka la fiiriyo gobolkan arrinta siyaasadiisu maalmihii hore way ka duwan tahay arrimahaas la sheegayo in madaxweynuhu uu shacabkii dhinac kala ka maray uu heshiiska saxay haddana uu u sheegay inuusan saxiixin iyo arrimahan gobolka ka taagan runtii markaad goobaha tigtid ee lagu shaaheeyey ee fadhi kudirirka ee inta badan siyaasado badan oo dadku aysan ogeyn baa goobaha ay isugu yimaada maadaama ay goobahaasi kasoo qeybqaato kasoo qeyb qaataan dad xildhibaanahooda ahaan jiray dad wasiiro soo noqda dad xilal soo qabtay dad gudoomiye gobol soo qabtay oo siyaasadda si toosa u og waxay sheegayaan runtii qaar kamida markaas la sii sheekeysatid in gaar siyaasadda gobolka uu runtii toos ugu fashilmay dhanka federaalka soomaaliya qaabkii wadahadalka axmed madoobe iyo maamulada kale ee ka tirsan sooma ee ka jira soomaaliya ay nidaamka u seexeen una sheegeen inuusan isagu u sheegin laakiin uu qariyey in heshiis kale soo socdo markaas cabdiraxmaan waa mahadsan tahay siyaasadda wal- cabdiraxmaan waa mahadsan tahay weli waxaan ku jirnaa eh, barnaamijkii waraysiga weriye madax banaan oo magaalada boosaaso ku sugan waxaadna si toosa nagala socotaan madasha shigisti dadka hadda gadaal nagaga soo biiray waxaa si toosa ugu jiray weriye madax banaan oo boosaaso ku sugan arrimihii ugu dambeeyey xaalada siyaasadda soomaaliya gaar ahaan puntland baan waraysigeeda ku jirnaa Eh, eh, cabdiraxmaan oo hadda maadaama eh, ra-iisul wasaarihii soomaaliya uu waraysi uu idaacadda codka maraykanka v o a siiyey si toosa eh, buu u qeexay barnaamijkan wuuna difaacay wuxuu yidhi eh, puntland eh, ayada laftigeeda khabiir ku dhisan oo odayaala lasoo xulo dadka wakiilada eh, baarlamaanka puntland ka mid ah marka eh, ayada lafteeda waa ku guuldarsay puntland marka soomaaliyaba lagama hirgelin karo tusaale puntland buu usoo qaatay marka hadalka ra-iisul wasaaraha markaad si guud u eegtid deegaanada puntland iyo mowqifka ra-isul wasaaraha uu qaadsee looga arkaa Een, runtii hadalka ra-iisul wasaaraha saameyn badan ayuu yeeshay oo aada baa loo hayaa marka fiirisidna hadal ahayntaasi waxay tahay in ay dadka ugu sirayaan dadka siyaasada wax ka sheega ama waxoogaa een, u- dadka kale een, uga dhundalola inay sheegayaan de laba nin oo xamar isku soo fahmay inay yihiin oo keliya laakiin wax hadalkaasi uusan ahayn markii shacabku ay runtii aada usii ha- hadalkii usii tixraaceen waxaa lagu micnaynaya oo keliya in heshiiska xamar ay kusoo wada galeen ee siyaasiyiinta ay sheegayaan in dadka shacabka ay gobolkan ku dhaqan Een, qaabkii wax lagu soo heshiiyey aan loo sheegin qaabka lagu she- marka ra-iisul wasaaruhu markuu arrintaasi ka hadlay runtii anu adka waan dhageystay Een, wuxuu sheegay in gobolka uu qabaayil ku dhisan yahay Ee, nidaamka four point five ka qabaayilka uu yahay laakiin marka la fiiriyo diiditaanka madaxweynaha ee ra-iisul wasaaruhu si aada ugama uusan sii hadlin oo wuxuu yidhi dib yaan loogu laabanin Een, colaadii sagaashankii markii dowladii soomaaliya ay burburtay yaan gobolkuna yuusan u horseedin Een, soomaaliya inteeda kale ma dagaal ay ka dhacaan arrintaasi waxa ay tahay mid uu runtii mas-uulka soo hadlaba uu sheegayo in ay wanaagsan tahay un in si walaaltinimo ay ku jirto oo dadka soomaalida maadaama ay wada dhasheen ay walaalo yihiin in si loo hadlo een, walaaltinimo ay ku jirto oo lagu xaliyo qaab odayaal Ee, laakiin ee, marka la fiiriyo guud ahaan een, siyaasaddu waxay tahay mid madaxweynuhu weli maalintii garoonka kasoo degay kadib saxaafadda ma uusan la hadlin inkastoo kormeero iyo uu sameynaya howlo kale ku mashquulsanaa hawshana ay soo dhex gashay laakiin een, xog hoose oon heliya waxaa jirta in madaxweynuhu qorsheynayo marshi jiraayid uu qaban doono oo arrimahan uu uga hadli doono imaatinka ra-iisul wasaaraha waxay sheegayeen baaqashada ra-iisul wasaaraha ay ku timid kadib markii labada nin ee loo xil saaray wadahadalkan ay arrinta dalbadeen in dib loo dhigo oo iyagu ay is arkaan madaxweynahana ay arkaan Ee, madaxweyne maadaama boosaaso uu ku sugaya iyaguna ay garowa joogaan telefoonna wax lagu xallin karin inay garowa ku wada kulmaan ama labada nin ee loo magacaabay ay boosaaso ay yimaadaan madaxweynaha la fadhiistaan kadib markii hawsha ay isla meel dhigaan een, dowladda soomaaliya marka lala hadlo ee, loo sheego inay diyaar yihiin inay yimaadaan oo hadalkana een halkaasi laga bilaabo oo arrinta la xaliyo marka baaqashada ra-iisul wasaaraha tan iyo jimcadii waxaa la sheegayay in arrintaasi ay ku timid maadaama maanta isniin tahay afar beri ay kasoo wareegtay ee, lama sheegayo inuu imaanayo baaqashada ra-iisul wasaaraha inuusan xaggan soo aadin arrintaasi ayaa ka dambeysay ayaa la leeyahay marka een, runtii waa la sugi doonaa siyaasaduhu gobolkan een, ma ahan sidoo hore waxoogaa way ka xasaasiyeen.
cabdiraxmaan aad iyo Walaaqay.
waktigii baa nagu dhamaaday aada iyo aad baa umahadsan tahay Eh, waraysigan qaaska oo golaha aad siinaysay guud ahaan ba warbaahin soomaliya nagala socdo cabdiraxmaan aada iyo aad baa umahadsan tahay Adaa mudan